بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين عشر كي النعاة وحكب اللابن يا حديثك صدن يا أفراد وانا درسي طبنات oo kitaabka la yidhaha mukhtasaru ibnu abi jamra lilimaam albukhaari darsigiisii tobnaad ayaa meeshan insha allahu nooga bilaabanaya oo min hada alkitaab xadiidka soddon iyo afaraad ayuunu ka bilaabanaya wa can abi hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi yatacaaqabuuna waxaa isla cirbinaya fiikum dhexdiinna malaa'ikatun malaa'ig oo bileyli habeenkii ahaatay iyo wa malaa'ikatun malaa'ig oo binnahaari maalinkii ahaatay wa yejtamicuuna waxay ku kulmayaan malaa'igtaasi fii salaati alfajri salaadda subax iyo wa salaati alcasri salaadda casar casir ay ku kulmayaan huma yacruju waxaa koraya oo samaawaadka aadaya aladiina kuwii baatuu baryeen ama hoydeen fiikum dhexdiinna fa yas'aluhum ilaahay baa weydiinayo wax su'aalaya walxaal huwa ilaahay aclamu ou ka ogaan badan yahay ay caalimun aa looga jeedaa bihim ayaga wuxuu ilaahay leeyahay kayfa sideebaa taragtum uga soo tagteen cibaadii addoommadayda seed uga soo tagteen xaalkooda ka warrama fa yaquuluuna malaa'igtu waxay leeyihiin taraknaahum ilaahu bishaaradaa nugu dar taraknaahum addoommadaada waan ka soo tagnay ilaahaeyow walxaal hum ayagu yusalluuna ay tukanayaan wa aataynaahum waana u nimid walxaal hum ayagu yusalluuna ay tukanayaan markii horen u tegaynana way tukanaayeen markaan ka soo tegaynana way tukanaayeen waa bishaaro saasaa loo dhihi doonaa ilahay kuwaasaa loogu bishaarayo ilaahay ha nagu daro nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiidkan soddon iyo afaraad oo kitaabkan mukhtasarulbukhaariga ayaan qaadanaynaa xadiidkii ka horreeyey waxaa warinayay xudayfa ibnulyamaan nabigu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas oo ay ku jirtay dunuubta waxyaabaha lagu asturo waxaa ka mid ah soom salaada soomka sadaqada wanaagoo laysfaro iyo xumaanta oo layska reebo ayuu yidhi suubanuhu sala allahu calayhi wasalam haddee wanaagga isfariddiisu qof walbaoo muslima waa laga rabaa oo diinta fahamsan waxa uu yaqaano iyo khayrka uu barto inuu ummadda u sheego ayaa laga rabaa waxaana ka mid a wanaagga marka la ysfarayo oo shardi u ah baa la yidhi inuu shayga macruufkaa oo ummadda u sheegayo ou yaqaano shay adigu aadan oqoonin oo adigu aadan cilmi u lahayn ummadda haddaad u sheegto oodan qofkii u cadday karin taasu noqon maysaa la yidhi shuruuddii isfaridda ma oobsan kartid mucallin ma noqon kartid waxaadan oqon mucallin lagama noqdo shayga ummadda aad leedahay waa munkare joojina waa inaad taqaanaa inuu munkar yahay waa inaad ogaan u leedaha loo baahan yahaa la yidhi waa inaad ogaan u leedahay inuu shaygaani munkar yahay waxaa kaloo shardi ah baa la yidhi shaygan aada reebayso hadduu shay ka dhibaato weyn ou abuurayana ayadana waxa weeye markaa la reebi maayo waxaa kaloo shardi ah shayga aad qofka ka reebayso inaad awood u leedahay waxaa kaloo shardi ah shayga munkarka ood reebayso in ummaddu inay munkar yihiin isku raacsan yihiin ama inuu xaaraam yahay oo qofka samaynaya agtiisa uu xaaraam ku yahay shuruuddaa markii la helo waxaa waajibaya qofka munkarka reebaya inuusan ceebaha dadkana baarbaarin oo uusan hadalkooda dhegdhegaysanoo isagao uusan noqon tajasus ruux sameeya inuu yidhaha qofka afkiisaan urinayaa afkiisaa waxaa iiga soo uray waxbaa iiga soo uray sigaar iyo khamran ka dareemay oo isaga oo wax baarbaaro ka mid maahan baa layidhi baaridda noocaasoo munkar reebid noqon mayso wixii qofka maradiisa badankiisa iyo maradiisa ku qarsoon iyo gurigiisa iyo daartiisana baari ou maayo wuxuusan ogeyn asagu wixii u muuqdo daahirka ah ayuu ruuxa munkarkaa reebaya oo uu hubo waxaa la wariyey sayidunaa cumar ibnu alkhadaab ayaa waxaa loo soo sheegay nin hebel xumaanuu sameeyaha la yidhi sayid cumarow markaasuu gurigiisa ou derbiga dambe inta ka soo fuulay ou soo galay baa layidhi wuxuu rabaa inuu ku soo arko bal munkarka soo fiiriyo sayid cumar ninkiibuu ku qayliyey inta u soo galay ninkii oo munkar samaynaa xumaan samaynayuu u yimid waa ku qayliyaa la yidhi ninkiyaa marka wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin ana casaytu llaaha fii waaxidah wa anta casaytahu fii halaasin buu yidhi anigu hal maran ilaahay ku ku caasiyoobo hal dembiyaan sameeyey laakiin adigaan caawa dembiga iga reebaya adiga iga reebaya sayid cumarow saddex dembiyaed caawa gashay buu yidhi bal fiirsada walaalayaal qisooyinkan cajiibka ah oo kutubuhu qorayaan markay wanaagga laysfaro iyo xumaanta layska reebo ka hadlayaan markaasuu yidhi sayid cumar wamaa hiya oo maxay yihiin buu yidhi dunuubta waaweyn oon anigu caawa galay markaasuu ninkii wuxuu yidhi tajasasta waqad qaala allaahu walaa tajasasuu cawada waxaa samayda buu yidhi ceebtiibaad wuxuu yidhi baarbaartay buu yidhi ceeb baarbaariddana ceeb baarbaariddana lama ogola ayuu yidhi baarbaarid baad samayday baarbaariddana lama ogola wax xumaad samayda buu yidhi maxaa yeele ilaahay markuu ka hadlayay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kafiiran min addanni ina bacda danni ismun walaa tajasasuu walaa yaktab bacdukum bacdaa ayuxib ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi mayta fakarihtumuuhu waataquu allaha ina allaha tawaabun raxiim ou ilaha yidhi subxaanahu wa tacaala kuwa ilaah iyo rasuul rumeeyow ka dheeraada wax badan oo mala ah malada qaarkeed waa dembi ou ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala hana ceebihiinna ha baarbaarinina yousan midkiinba qaybta kala xamanin xanta ka fogaada ma jecel yahay mid idinka miduhu walaalkii hilibkiisoo meyda inuu cuno oo haddii walaalkaa cad ka mida lagu dhiibin lahaa oo lagu odhan lahay cun waa walaalkaa xibintiisii wowna geeriyooday ma cuni lahaydin sow ma adnaa nacdeen buu ilaahay yidhi nacam sidaas oo kale ay xantu la mid tahay markaad walaalkaa muslimkaa xamanayso waa adoo cad laga soo gooyey walaalkaa oo meyda cunaaya xanta waxa weeye khatar weeye walaalayaal waa la iska ilaaliyaa waxyaabaha lagu halaagsamo ay ugu fara badan tahay oo dadku waxa weeye ay ku khatarta ku gelayaan ilaahay wuu nooga digey nabi moxamedna waa nooga digay calayhi salaatu wasalaam islaamkuna way reebeen waa inaad iska reebtaa oo aad ka fogaataa afkaaga ka goydaa ood carabkaagaanu siima hadlayo maanta qof baad soo aasaysaa berri mid kalaa la aasaa guriga deriskaaga caawa qof baa ku dhimanaya ahalkaagii baa qayb dhimanaya adiguna habeenka dambe hebel baa dhintaa lagu leeyahy xantii marka markaas ayaad ka shallaynaysaa weeye xantii baad ka shallaynaysaa marka sayid cumar wuxuu ku yidhi ceebtan caawa aniga aad iraad-raadinayso ceebtayda baarayso ilaahay baaba diidaba dembiga labaad ood samayday wa atayta albuyuuta min duhuurihaa waqad amara allaahu biityaanihaa min abwaabihaa wa dakalta wuxuu yidhi guryaha marka la soo gelayo albaabka ha laga soo galo oo ilaahay amray adiguna caawa gurigayga gadaal aad ka soo fuushay buu yidhi derbiga ilaahay markuu ka hadlaya muxuu yidhi walaysa albiru bian ta'tu lbuyuuta min duhuurihaa walaakina albira man itaqaa wa'tu lbuyuuta min abwaabihaa wاtaquu اllaha lacallakum tuflixuun saasuu ilah yidhi subxaanah wa tacaala guryaha ka mid maahan wanaagga guryaha in looga yimaado gadaal in laga soo galo albaabka gadaal in laga soo galo guriga markaad imaanaysaan buu ilaahay yidhi guriga markaad imaanaysaan waxa weeye ka imaada ka soo gala albaabkii loogu tala galay ilaahayna ka cabsada waad liibaanaysaan buu ilahay leey subxaanahu wa tacaala ilaahay kuwii liibaana rabbi ha naga dhigo wuxuu yidhi dembiga dembiga saddexaad ood gashay sayid cumarow waxa weeye buu yidhi gurigayga adoon idan i weydiisan baad soo gashay gurigayga anigu aan baddambaabo laakiin markaad qof u soo gelaydo waxaa qur-aanku na amray nabiguna na amray sunnadiisa calayhi salaatu wasalaam inaad albaabka tidhaahdo assalaamu calaykum a adkhulu saddex mar ay axaadiista nabigu qorayaan calayhi salaatu wasalaam de wixii wasaa'ila iyo gooni weeye taasi laakiin mar kasta qofka marka loo soo gelayo dalaq layska soo dhihi maayo gurigii waa in mar kasta waxa weye idan lagu soo galaa markaad ahalka usoo gelaysana aad salaamtaa gabadha ajnabiga ood keligaa khaali kula noqonayso cidlo isku tihiinna waa inaadan guriga khaaliga ah aadan keligaa aad cidlo ku noqonaysin usoo gelin ayadoon asturnayn oon xijaabnayna waa inaadan usoo gelin maxaa yaele intaas oo dhan ba nabigu waa diiday sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi marka qaladka saddexaad oo samayda wuxuu yahay gurigayga idan la'aan bad caawa soo gasha ilaahayna guryaha in idan la'aan la galo waa noo diiday sida suuratu waxa weeye nisa ee suuratu nuurba aan ugu tegi doono ilaahay markuu taa nagala hadlayana wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan gayra buyuutikum xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha guryihiinna guryo aan ahayn ha gelinnina ilaa aad ka salaamtaan idanna ka dalabtaan waa inaad tidhaha assalaamu calaykum a adkhulu ma soo geli karaa markaas ka bacdi lagu fasaxo qolka soo soo gudub ka hor laakiin iska soo gelin weeye wuxuu yidhi sayid cumar waan qaldamay buu yidhi fastakfir lanaa buu yidhi caawa adaa iga fiicani waa ninkii dhammaayo u soo aaday inuu waaniyo oo dembiga looga sheegay ilaahay nootugu yidhi labadeennuba dembiaan ku jirnaa adiguna waxa weeye dembiyaan kuusoo aan kugu maqlay oo waa dembowday aniguna saddex dembiyaan caawa galay buu yidhi sayid cumara dhahaya ilaahay noo bari buu yidhi dembigeena inuu noo dhaafo markaasuu yidhi ninkii asaga ahaay kafara allaahu lanaa walaka yaa amiira almu'miniin buu yidhi anigiyo adigaba ilaahay dembiga caawa ha noo dhaafa buu yidhi anna waa qaldanahay adna qaladkii kayga adoo raadinaya aad saddex buu qalada sii gashay buu yidhi waxaa ka mid a ummadda markaad wanaagga u sheegayso aadaabta shareecadu ku amraysa waxaa ka mid a inay ahaadaan marka qofka xumaanta laga reebayo ama wanaagga la farayo rifqi iyo jilacsanaan aa qofka wax loogu sheegaa xanaaq wax looguma sheego xanaaq wax looguma sheego waxaa wax loogu sheegaa inaad qofka u jilacsanaato maxaa yeelay maqsadkaagu waa inuu ahaado inay qofkan masaladu ka dhaadhacdo marka qofku waxa weeye haddaad ugu sheegto qaab oo uga carari lahay asagu shayga qaab oo uga sii fogaan lahay wax ma aadan kordhin waxbaad sii kala cirdayday nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yasiruu walaa tucasiruu fududeeya ummadda ha ku adkaynina buu yidhi wax ad adag ummadda diinta uga dhiginina diinteennu ma adka ma ahan waxa weeye wax oo oo oo keenaysa wax keenaysa ummadda shay u keenaya ama waxa weye dhibaato ama khilaaf ama u keenaya ma ahan waa raxmad kulligeed waa raxmad waa tawfiiq waa adaab waa usluub masaalixda koonka oo dhan inay ilaaliso shartana ummadda ay ka ilaaliso maslaxadoodana ilaaliso dunawiga iyo ukhrawiga ah ayuu ilaahay noogu soo dejiyey ma taqaano waxa la yidhaahdo nasabka oo wax laga sheego ma ay taqaano isla weyni iyo kibir ma taqaano iyo isxaqirid iyo isyasitaan ma ogola waxa la yidhaha jinsiyo iyo midabta koor ma ogola arrimahaas oo dhan muslimiinta iyo islaamkaba waa ka hufan yihiin diintana in lagu dhaqmo ayaa waajib nagu ah waxaa ka mid a marka amarka iyo xumaanta marka la reebayo oo ad ummaddana wanaagga farayso adaabta lagaa rabo inaad dhimrin isticmaasho iyo jilacsanaan waxaa dhacay baa la yidhi hadda ka hor qof baa wuxuu ku dhacay baa la yidhi wqad waqac ana shaksa facala maca alma'muun alamra wanahya biqaldatin wa shidda nin baa hadda ka hor nin waaninaya baa l ummadii hore ka mid ah marka si xanaaq ah oo kakan oo u waanishiya baa layidhi markaasuu ninkii asaga ahay wuxuu yidhi wanaagsanay mu'minkii la waaninayey wuxuu ku yidhi kii waaninayey yaa haadaa ana lastu biacdama denban min fircoon buu yidhi walasta anta adqaa min muusa wa haaruun waqad qaala allahu tacaala lahumaa faquulaa lahu qowlan layinan lacallahu yatadakaru aw yakshaa wuxuu yidhi adiga iwaaninaya horta aniga aad iwaaninayso dembiga iga reebaysa buu yidhi fircoon gaalka la yidhaha kama dembi badni adiguna nabi muuse iyo nabi haaruun waa walaalo waa laba nabi kama cabsi badnid nabi muuse iyo nabi haaruunna amar waxaa lagu saaray si jireecah oo naxariis ah fircoon ku waaniyaa la yidhi maxaa yeele waxaa dhici kara inuu ku waano qaato wacdiga aad u sheegaysaani marka taas baa ka mid a adilada ka hadlaysa in waxa weeye ee si jilacsan ummadda loola hadlo oo wanaagga marka waxa weeye loo sheegayo xumaantana laga reebayo in loo dhimriyo hadal kastoo bini aadamku yidhaahdo u yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dushiisau ahaanayaa waxbana ka heli maayo ilaa wanaagga laysfaro iyo xumaanta layska reebo iyo dikriga ilaahay iyo diinta taa unba aakhirada ku anfacayda marka xadiiskaasu kulligii wuxuu nafarayey inaan wanaaggana isfarno xumaantana iska reebno qof walbana asagoo aadaabtan ilaalinaya waa inuu ummadda diinta u sheegaa xumaantana ka reebaa xadiiskeennan casharkeennu caawa ka bilaabanayo oo soddon iyo afaraad wuxuu ka hadlayaa marka salaada casir la joogo casirka marka la joogo malaa'ig baa imaanaysa malaa'igtaas waxay ummadda la joogeen ilaa laga gaaro salaada subax salaada subax markii la gaaro way baxayaan malaa'ig kalaa imaanaysa malaa'igtaas kalena waxay joogayaan ilaa salaada casir laga gaaro tacaaqub baa marka la yidhaahdaa qaybuba mar bay joogtaa marka ilaahay ay qayb walbahu la kulanto ilaahay isagoo kaa warqaba waxa aad samaynayso ayuu malaa'igta su'aalayaa markaasu wuxuu leeyahay addoomadaydii ka warrama markaasi waxay ku jawaabayaan markaan u tegaynana way tukanaayeen markaan ka soo tegaynana waa tukanayeen wuxuu xadiidku si gaara u carabaabayaa fadlu salaati alcasri wa salaati subxi salaada casir iyo salaada ee subax fadliga ay leeyihiin maxaa yeele waa labadii salaadood oo nabigeennu sala allahu calayhi wasalam si gaar ahaan uu yidhi man salla albardayni dakhala aljanna qofka labada waqti qabow tukadaahi jannada ayuu dalaq leeyahi uri nabigu calayhi salaatu wasalaam labada waqti qabow waa labadee waa casirka iyo subaxa xadiiskan baana caddaynaya wa can abi hurayra waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala suubanaheennu wuxuu yidhi yatacaaqabuuna waxaa isla cirbinaaya fiikum dhexdiinna malaa'ikatun malaa'ig malaa'igtaasoo bileyli habeenka dhexdiisa ahaatay habeenkii bay imanayaan oo habeenkii oo dhan bay joogaan say casirkii u yimideen bay habeenkii o dhan joogaan iyo wa malaa'ikatun binnahaar malaa'ig oo habeenkii ahaatay iyo wa malaa'ikatun binnahaar malaa'igta maalinkii joogaya weeyi maalinkii bay joogayeen subaxii bay yimideen maalinkii o dhan bay joogaan ilaa casr laga gaaro wa yajtamicuuna fiiri waxay ku kulmayaan malaa'igtaani fii salaati alcasri iyo wa salaati subxi ay ku kulmayaan labadaa salaadood bay ku kulmayaan baa la yidhi uma yacruju waxaa baxaya oo samaawaadka u koraya oo aadaya aladiina baatuu fiikum kuwii dhexdiinna habeenkii ku hoyday oo laga bilaabo casir ilaa habeenkii oo dhan idinla joogay way baxayaan fa yas'aluhum ilaahay baa su'aalaya wa huwa aclam isagoo ka ogaan badan bihim malaa'igta oo iska weydiinaya kayfa taraktum cibaadii addoommadayda sideed uga soo tagteen ka warrama siday ahaayeen addoommadaydu fa yaquuluuna malaa'igtu waxay leeyihiin taraknaahum addoommadaadii waan ka soo tagnay walxaal hum yusalluun ayagoo tukanaaya ka warrama nasiibkaas taariku salaada oo alla maxaad qaday musiiba kugu dhacday soo laabo oo shaydaanka iska qabo waan ka soo tagnay addoommadaadu ayagoo tukanaayo safsaf salaada ilaahay ugu taagan wa aataynaahum waxaan addoommahaaga u nimid oon u tagnay markaan usoo gelayno horena wa hum yusalluun ayagoo tukanaaya fa yaa lahaa min nicma alla meesha maxaa nicmo ka buuxa nicmada meeshaan ku jirta qofkii ka qadaahi khasaaratu dunyaa walaakhira ku dhacday ilaahay nagama qadiyo malaa'igtii baa saas ku bishaaraynaya baa la yidhi hadda malaa'igta ilaahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilaahay oon baa yaqaana toban malag oo magacooda la caddeeya baa ku jirto malagga la yidhaha casraa'iil jibriil malagga la yidhaahdo casraa'iil mikaa'iil israafiil waa afar malag malaa'igta ru'asaau lmalaa'ika la yidhaahdaa magacyadooda diintu waa caddays waxaa ku jira malaa'igta labada garbaha saaran oo la kala yidhaha raqiib iyo catiid la kala yidhaahdo waxaa ku jira labada qabriga qof kastoo dhimata su-aasha weydiiya oo la kala yidhaha munkar iyo nakiir waa sideed iyo malagga la yidhaha khaasinu naar iyo khaasinuljanna midna jannada waxa weye kaydhayaheeda weeyi midna naarta kaydhayaheeda weeyi malagga la yidhaha maalik naarta kaydhayaheedii weeyaan khaasin khaasinu naar malagga la yidhaha ridwaanna waa khaasinuljanna waa toban malag waxaa jira malaa'igta la yidhaha xamalatlcarshiga oo qur-aanka aan ku arki doono oo hadda carshiga afar malag baa sida baa la yidhi qiyaamada markii la gaaro yowmulqiyaamana afar baa lagu dari doonaa sideed bay noqon doonaan marka tobankan malag maahane inta kale cadadooda hal hal looma tirin malaa'igtu marka waxa weeye sidaadoo kale abuuristeenoo kale ma ahan waa nuur ilaahay sameeye weeyaan lamana takhayuli karo nuuca ay u yaalliin oo jirmigoodu ka kooban yahay iyo kamiyaadkooda wax la xisaabin kara ma ahan awoodoodana sida gaaladii waxay u maleeyeen bini aadam caadi ah markaasay dhaheen toban iyo sagaalka malagoo naarta la yidhaahdo khasanatu la waxaan rabaa la yidhaha zabaniyada toban iyo sagaalka malag oo dadka naarta ku tuuraan waan iska celi karnaa bay dheheen qaar waxaa ku jiray dheheen tobanna dhabarka ayaan ku baabiinayaa toddobana waxaan ku baabiinayaa xabadkan ku qaadayaa anigaaba iska celi kare ee toban iyo toddoba marka anugu iskaga aado maxaa soo haraya waxaa soo haraya markii toban iyo toddoba anugu sida aan yeelo waxaa soo haraya laba malag ee waxa laba malagaa soo haraya labadaas wuxuu yidhi ma ku aadiin buu yidhi gaalada nin nuucaasa baa ku jiray intaa anaa idinka kaafinayee adinku ma iga kaafin kartiin buu yidhi intaa kale ama kaafin kartiin bal fiiri kibirkooda toban malag buu yidhi dhabarkayga ayaan ku baabiinayaa wa sabcatan calaa badnii buu yidhi toddobana xabadkan ku baabiinayaa buu yidhi gaal noocaas yidhi baa ku jiray abul ashad gaalka la yidhaahdo shaydaanka ah waa gaal hadde marka malaa'igta ilaahay waxaa la yidhi ilaahay addoommadiisii weeyi lama odhan karo dumar qofkii dumar waayo yidhaahda diinta ayuu ka baxayaa lama odhan karo niman gaaladii hore hadallada ay qabi jireen waxaa ka mid ah nimanka yahuudda ah waxay dhaheen cusayr ibnullah ninka la yidhaha cusayr waa nin saalix oo ka mid a reer banu israa'iil waa wiil ilaahay bay dhaheen wa qaalat ilyahuudu cusayr ibnullah nimankan la yidhaha nasaaraduna waxay dhaheen masiixu ibnullah nabiciise waa wiilki ilaahay nimankii qurayshta ahay oo gaalada ahay wakhtigii nabiguna waxay dhihi jireen almalaa'ikatu banaatullah malaa'igtu waa gabdho ilaahay dhalay bay odhan jireen intaasoo dhani daalika qowluhum biafwaahihim waa baatil afkooda ay ka dhahayaan bu ay diintu caddayday waa baatil afkooda ay ka dhahayaan diin maaha ilaahay lam yattakhid saaxibatan walaa walad lam yelid walam yuulad ilaahay waxba ma dhalin lamana dhalin owlaadna ma leh dhammaantood waxa weeye makhluuq weeye malaa'igtuna waa makhluuq nabiciise waa makhluuq cuseyr waa makhluuq marka malaa'igtu waxa weeye waa addoommo ilaahay oo mukramuun ah mukallafiin ma aha sidaadoo kale mukallaf ma aha insiga jinniga bisaa mukallaf ah cisyaan kama ou dhaco oo ma dembaabaan ilaa qiyaamadu ka dhacdo hal malagoo dhimanaha kuma jiro ilaa qiyaamo ka dhacdo qiyaamadu markii la gaaro ayay malaa'igtu dhimanayaan ka hor ma dhimanayaan marka xadiidkan waxaa la yidhi malaa'igta ilaahay abuurista uu ku abuuray ajzaam nuuraaniya weeyoo kala bedelan waxaana ka mid a qayb malaa'igta waxaa ku jira malag oo qayb asaa ka miduhu waa dab holcaaye qayb ka miduhuna waa baraf waa wax cajiiba kutubaha ilahay sidaasay qoreen sidaasay caddeeyeen malag waxaa ka mid a malaa'igta nisfuhu min naar wa nisfuhu min falaj baa la yidhi qayb ka midana waa baraf qayb ka midana waa dab holcaaye bal awoodda ilahay fiiriya walaalayaal fala naaru tudiibu falaj dabkaasi dhinaca dabkaahu barafka ma dhalaali karo wala falaju yudfi'u naara barafkuna dabka ma dami karo malaggaasi waa tasbiixsanaa baa la yidhi ilaahay buu dahirayaa alxamdu lilah subxaana allah ilaahay baa sharaf u sugnaatou ku hayaa ducou akhrinayaa malaggaas wuxuu leeyaha baa la yidhi allaahuma yaa man allafa bayna asalaj waannaar allif bayna quluubi cibaadika almu'miniin allaahuma aamiin annagou noo ducaynaya malaa'igtu waa noo ducaynayaan ilaahu noo aqbal allaahuma yaa man ilaaheeyow allafa isku dumay bayna asalaj waannaar ilaaha dab iyo biyo heshiis ka dhigayow allif ilaahu isku dun oo isku gey bayna quluubi cibaadika almu'miniin buu leeyaha la yidhi ilaahuw addoommahaaga mu'miniinta ah quluubtooda ilaahu isku keen allaahuma allif bayna quluubina ilaahuw quluubteenna isku soo jiid oo muslimiinta miday oo diinta islaamka ilaahu ku miday oo caqiidada suuban ku miday oo sunnada nabiga ku miday oo jidka wanaagsan ku miday oo baadilka iyo sharti iyo shaydaanka iyo nafta ilaahu naga qabo saasuu malagu leeyahay malagga ducadiisu waa middaas ilaahay marka waxaan ka baryaynaa inuu noo aqbalo oo jidka toosan inuu ilaahay oo noo aqbalo oo na siiyo oo noo sahlo wa can anas ibni maalik xadiidka soddon iyo shanaad wa can anas ibni maalik waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayhi wasalam wuxuu nabiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi ma nasiya qofkii halmaamo salaatan salaad qofkii halmaama falyusalli ha tukado idaa dakarahaa markuu xusuusto laa kafa kafaarata astur iyo kafaara gud salaadu ma lahan laa kafaarata lahaa kafaara gud uma sugnaanin ilaa daalika tukashadaas maahani tukashadaas maahani wax kaloo kafaara guda madaba maxaa u daliila aqiimi asalaata lidikrii nabiyullaahi muuse lala hadlaya laakiin xukunku waa caam aqiimi asalaata salaada oog lidikrii xuskayga u oog buu ilahay yihi subxaanau wa tacaala ixus aniga oo salaada ku dadaal buu ilahay kuleey oo ilaahayna leeyahy hadde salaada qofku hadduu halmaamo waa soo qadaynayaa hadduu ka hurdo waad halmaantay salaaddii way kugu soo dhacday markay kugu soo dhacdo ayaad qadaynaysaa dembina ma lihid maxaa yeelay rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa ow akhda'naa ilaahow ha noo qabanin waxaan halmaanno ama gefno ilaahay baa la weydiiyey ilaahayna aayad qur-aana waabayoo suuratulbaqara ugu dambaysa ilaahay waa noo aqbalay sidoo kale nabigeenna waa kii noo caddeeyey ummadda wixii gef iyo halmaan uga dhaca ama lagu qasbo xadiidkiisu in laga kor yeelay salaaddii marka halmaan kaaga tagta qadaheeda waa lagaa rabaa dembise kuma raacin salaadda marka waa kaa tagtay waad halmaantay salaaddii kalea la gaaray jamaacadii baad gele marka hore waxa weeye salaaddii waajibka aheed iyo midda qabaha haddaan waktigu ciriiri ahayn qabaha in la hormariyo ayaa sunnaabay kutubtu leeyihiin taas waa kala horumarinteeda waxaa soo haray salaaddii hurdo kaaga tagta marka hadde salaadan waxaa la yidhi halmaanka ku tegaysa nafteeda hadday halmaanka adoo ku jira maalayacni kaaga tagto oo qofkii oo waxyaabahan dadku ay dhahaan aan loo baahnayn iyo nidaam darro iyo maarata turubka baas oo aan shareecadu ogolayn oo lacag haddii lagu kala qadaa xaaraamta iyo waxyaabaha noocaasa isagoo ku jira haddii salaaddii ay ka tagtaa la yidhi markaa waxa weye waxbaa uga imaanaya salaaddii way kaa tagtay soo qaday calaa xaasil taasu waa qayb waad ka huruday bal aan si fiican u dhagaysano marka laga hurdo waxaad arkaysaa waxyaabo shareecada aan waafaqsanayn iyo jawa masaa'il qalada ummaddii in loo iftoonayo haddii qofku salaada ka hurdo wuu soo qadaynayaa subaxiibuu masalanba ka hurday qoraxdii markay soo baxaydou kacay ama hadda ay soo baxday haye muxuu samaynayaa ma qaday karaa ilaa ay ka soo dheeraato ilaa dhowr waqti oo nabigu aan la tukan yidhi baa jirte eh waxaad arkaysaa dadku odhanaaya dadku odhanayo ku soo weydiinaya shiikhu markaas waxaana la yidhi lama tukan karo hadda shareecadii aan laga warqabin salaada lama tukan karo la yidhi middaan hurdada kaaga fakatay maaha waan sheegi doonaa insha allah xadiisteeduna waa noo imaan doontaa kutubaha kaloo akrinaona insha allah way noogu imaanaysaa iyadoo basbisan salaada markaad hurdada ka kacdo qoraxdu soo baxdo xitaa hadday ku soo aado waa la qadaynayaa qoraxdii hadday soo dheeraato haddayse soo dheeraanin markaad kacdo ayaaba la tukanayaaba haddii ay tacjiil in lagu sameeyo oo la dedejiyo oo salaaddii qadaha kaaga tagtay ee waxaan rabaa salaaddii hurdada kaaga fakatay iyo halmaanka inaad horay ka qadayso iyo inaad inta u kaasto hadhow dambe qadaydo taana haddii laga warramo waa masale kale inaad hore ka qadaydo ood iska beryeesho daynta waa nadbi hadday laakiin shaygu cudurdaar u kaaga tago waa in hore laga qadeeyaho waa sunno oo waa macnaha waxa waqtiga waa u waasicin kartaa xaaraamkaa ma aha laakiin hadday salaadu cudur la-aan kaaga tagto waa masale kaleo iyadana waa soo warnaa xuun kale ay leedahay hurdada marka salaadii ku tagtay asxaabta nabiga oo ku jira safar meel bay jiifteen wakti dambay ahayd nabigu yaa na kicinayu uri haddaan jiifanno salaad subaxaa naga tegaysa bilaal ba yidhi anaa idin kicinaya hashiisii lugteedu saan u barkaday isna waa hurday qoraxdiiyo soo baxday ay kaceen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi naga keena meeshaan xag oo kalean tegaynaa buu yidhi xag oo kale meel ay uga sikadeen meeshiibay ka sikadeen waa weyse qaateen waa qabeeyeen horaa laga qabaynaya salaada waa salaadii hurdo ku fakata iyo salaadii ku fakata isheeg ee halmaan waxaa soo hartay salaadii qofkaani kasba uga tegey waxaad arkaysaa dadkii loo iftoonayo iyadana qadaheedaba lagaama rabo islaamka oo dhan meesha u badan yahay jumhuurta islaamka oo dhan meeshay u badan tahay waad khilaaftay qadaheedaba lagaama rabo oo adoo dembile ahoo taarik intaasu salaadoo dayna lagugu leeyahay iska soco aad gabadhii ku tidhi miskiinta aheed oon cilmiga akhrisan wiilkii miskiinka ahaa oo meelaha iska taagtaagnaay qiyaamada aday korkaaga ahaanaysaa adaa lagu raacanayaa salaada ilaahay iska dhaaf oo daynta lagugu leeyahay iska bixin inta qofood u jawaabtay qiyaamo aday ku raacsantah anagu beri baan ka nah wadaadka u jawaabayo aday ku raacsan tahay adiga adiga iyo iyo qiyaamadaadii ilaahaaga kii kugu raacayna hadduusan is-indhatirayn shareecadu saas ma odhanayso waxa weeye salaadii kaaga tagta kas kaaga tagta waa dambowday waad soo qadaynaysaa waad soo qadaynaysaa waad soo qadaynaysaa salaaddii kas kaaga tagta waa soo qadaynaya maxaa yeele qofka la yidhi markii islaamka uu soo galo dunuubtii hore oo u soo sameeyo o dhan dunuubta hore u soo sameeyo o dhan waa loo cafiyey hadda kow ha ka bilaabo qofka la leeyahay waa qofka gaalka oo soo muslima oo salaadihii uu ka tegi jiray iyo soonkii iyo dunuubta uu samayn jiray kulli laga cafinaayo waa qofka hadda soo muslima amaa qofkan kula jooga oo salaada aan inkirsanayn jumhuurtu waan ka soo hadalna hadda ka hor waxay u badnaayeen qofka salaadda aan inkirsanayn inuusan gaal ahayn maadaama uusan gaal ahayn salaadihii uu ka tegey kulli inuu qadayaa laga rabaa kitaabka majmuuca la yidhaahdo ama sharculmuhadabka waxaa ku qoran inay tahay masaladaasu ijmaac biijmaaci man yuctadu bihi muslimiinta inta waxa weeye adiladooda la qaato oo jumhuurta ah waxay isku raaceen buu leeyahay kitaabkaasi waxa weeye in ay tahay masaladaa salaada in lasoo qabeeyo ama kas uga tag ama halmaan uga tag ama hurdo uga tag salaadii kaa fakata qadaheeda waa lagaa rabaa fa daynullaahi axaqu an yuqdaa waa dayn ilaahay hadde daynta ilahay iska bixi daynaa lagu leeyahay marka salaadaha aan ilaalinno aan ka foga jignaano masaa-isha aan waxa weeye adilada saxdaa waafaqsanayn oo nafteenna qiyaamada aanan ku beri noqonayn haddii nafta iyo shaydaanku kuu suurayaan waxyaabaha fudfudud oo shaygaan lagaama rabo shaygaan lagaama rabo kan ka gudub kan berri ka gudub sidaa haddaad iska jeceshahay waa sida naftu ay rabto oo hawadu ay rabto hadday sidaasu kula quman tahay culummadu beri bay ka yihiin laakiin kutubaha waxaa ku qoran salaadaha kulligood kaa fakada qadahoodii waa lagaa rabaa waxaa kaloo kutubuhu ay qorayaan qofka salaada waajibaadka a lagu leeyahoo qadooyinka lagu leeyahay sunnooyinka ma samaynaayo sunnooyinka ma samaynayo sunnooyin waa waa waa naafil waa ribix ribix waxaa raadiya ninkii ra'sulmaalka ilaaliya man y man dayaca ra'salmaal lam yajid iribxa ayaa la yidhaahdaa ra'sulmaal qofkii ku dheelaa ribixa ma gaaraba marka maxaad ribix gaartaa salaadii waajibka aheed oo qiyaamada ilaahay hortiisa lagugu su-aalayey oo tiirarka islaamka ka mid aheed haddii ay kaa maqan tahay faa'iidadiyan baadigooba taasu waxay la mid tahay dadka aan soomin ee markii ciidda la gaaro inta soo labista dhaha ciiddan wax ka soo tukanaynaa jazaakum allahu khayran walaalayaal casharkeenna caawo intaas ayaan ku soo koobaynaa wallaahu waliyu tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu